يرعاك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نوحي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuusoo dhowaada dhegaystayaal warkaa subax ee idaacadda islaamiga landalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkeena subax waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo jubbada hoose dowladda xabashada ethoobiya ayaa sheegtay inay sii wadi doonto mashaariicda ay ka fulinayso biyo xidheenka webiga niil xilli midowda yurub iyo masar ay cambaareeyeen tallaabadaas arday ka qalin jebisay mu'asasada waxbarashada alxigma ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool kulan u dhexeeyey bahda caafimaadka wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa kusoo gebagoobay degmada ceelbuur ee wilaayadaas sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan xalqada saddexaad ee taxanaha cusub ee diin la-aan aan loo haynin dowladii abibakar بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax talaado ah taariikhduna ay tahay lixda bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan in ka badan shan iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo jubbada hoose haddaba waxaan howlgalladaas ka wareysanay maxamuud sheekh axmed tooshow haye maxamuud بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا ولالك خالد ساكا وأصبح ثلاثة تاريخنا يكون بيجن تاي لحدة بيش جباد الأول سنة كون أفر بقول أفرتن تدو هجري ساعدي ودن بي إلمدا مجاهدين تو وهي والقلا بركة سنة كالفليين qayba ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo jubbada hoose oo ah wilaayad wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya haddaynu ka hormarno dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraha ka fuliyeen agaarka deegaanka qaamqaam oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada jubbada hoose qaraxaasi waxaa lala baagsaday kolonyo murtadiin ah allah mahadiis waxaa qaraxaasi ku burburay laba gaari oo ka mid ah kolonyadii murtadiinta waxaana labadaasi gaari saarnaa qoryo ama ku rakibnaa qoryo labada gaari goobta ayay ku burbureen ay ku gubteen sidoo kale waxaa jiray gaari saddexaad oo murtadiinta kaga dhacay webiga gaarigaasi allah fadligiisa webiga ayaa horey usii qaatay oo la tegay waxaana qaraxaasi ku baktisay shan askari oo murtadiin ah shan kalena waa ay ku dhaawacantay iyadoona allah mahadiisa ay suuragal tahay in khasaaruhu intaas uu ka bato iyadoona murtidiintu ay ka quusteen gaariga webiga kaga dhacay oo biyaha webiga ay la tageen dhanka kale wilaayada banaadir howlgal gaara mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee dhaca duleedka magaalada muqdisho allah falligiis mujaahidiintu waxay si gaara u beegsadeen guri ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah howlgalkaas waxaa lagu dilay afar murtad oo isugu jirtay saraakiil iyo maleeshiyaad waxaana ku dhaawacmay afar kale oo ku jiray sargaal murtadiinta howlgalkaasi lagu dilay ayaa kale ah kow murtad lagu magacaabi jiray daadir bashiir oo ahaa sargaal korneel ah laba murtad lagu magacaabi jiray maxamed daadire bashiir saddex murtad lagu magacaabi jiray calow oo ahaa sargaal afar murtad lagu magacaabi jiray cali oo ka mid ah askarta murtadiinta sidoo kale howlgalkaasi murtadiinta ku dhaawacantay waxaa ku jira sargaal murtad ah oo lagu magacaabo korneel xuseen kadawa iyadoona allah falligiisa howlgalkan ugu dhacay sidii loo qorsheeyey sidoo kale habeenkii xali mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen fariisiin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsay hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaaq qarsaasta dagaalka si adan looga maqlay xaafadaha degmada kaxda howlgalladan barakeysan ee ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo jubbada hoose waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada lagu dhigbixinayo cadowga allah ee duulaanka sharcaldirka kusoo qaaday deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga wajihaadukum waarag mahadsanid tooshow dowladda xabashada ethoobiya ayaa sheegtay inay sii wadi doonto mashaariicda ay ka fulinayso biyo xidheenka webiga niil xilli midowda yurub iyo masar ay cambaareeyeen tallaabadaas sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame abuushayba dowladda xabashada etoobiya ayaa si caro leh uga jawaabtay war dhowaan si wadajir ah uga soo baxay midowda yurub iyo dowladda masar kaasoo looga hadlay arrimaha biyo xireenka niil war ka soo baxay dowladda etoobiya ayaa lagu sheegay in midowga yurub iyo masar ay dafirayaan xuquuqda ay etoobiya ku leedahay inay ka faa'iidaysato biyoxiraanka niil etoobiya ayaa nasiib daro ku tilmaantay in midowda yurub uu doonayo inuu etoobiya duudsiiyo xaqa ay u leedahay inay mashaariic horumarineed kaga faa'iidaysato biyoxireenka webiga niil etoobiya warka ka soo baxay ayaa lagu sheegay sida ay uga go'an tahay in mashaariic horumarineed ay kaga faa'iidaystaan biyoxireenka niil iyagoona sheegay inay arrintaasi aysan cidna u joojin doonin dhowaan ayay ahayd markii warmurtiyad si wada jir ah uga soo baxay midowda yurub iyo masar lagu dhaleeceeyey etoobiya iyadoona lagu tilmaamay tallaabooyinka etoobiya mid khalkhal amni ka dhex abuuri kara masar iyo etoobiya dowladda xabashada etoobiya ayaa biyoxireen weyn ka samaysatay webiga niil taasoo ay si weyn uga soo horjeesatay dowladda masar oo xiisad kala dhexaysa etoobiya arday ka qalinjibisay mu-asasada waxbarashada alxikma ayaa ka dhacday diigaan ka tirsan wilaayada islaamiga bakool xasan cabdiraxmaan ayaa sii anba qaadayaa kadib muddo sanad ah oo ardayda rowdada alxikma faraca magaalada boordhuxunle ay baranayeen qorista iyo akhriska ugu dambeyn way ka qalinjibiyeen iyagoona sidoo kale baranaya culuum kale oo sharci ah munaasabad ka dhacday magaalada boordhuxunle oo ay ka qayb galeen culummo mas-uuliyiinta wilaayada salaatiin waxgarad iyo waalidiin ayaa lagu soo bandhigay konton iyo lix arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaasoo ka qalinjibiyey mu'asasada alxikma faraca boordhuxunle gaar ahaan rawdada mudiirka mu'asasada alxikma faraca deegaanka boordhuxunleh ayaa ka warbixiyey ardayda qalinjibisay muddadii ay mu'asasada dhiganayeen iyo waxyaabihii ay barteen waa dufcadii ugu horraysay ee ku qalinjibinaysa alqiraa'atu waalkitaaba waxaana lagu talagalay carruurta da'doodu u dhexaysa saddex sano ilaa iyo toddoba sano waxayna dhiganayeen hal sano waxayna ku barteen alqiraa'atu waalkitaaba caqiidada siirada adakaarta xisaabta si guud ahaan ardayda ka qalinjibinaysa waa konton iyo lix arday qaar ka mida ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed soo jiitay martidii goobta ku sugneed kuwaasoo soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay mu'asasada ku qaateen man rabbuk rabbi allah waman nabiyuk muxammadun sala allahu calayhi wasalam maa diinuk diin alislaam ma alislaam alislaam lillahi bitawxiid walanqiyaad lahu bitaacati walbaraa'atu min ashirki wahli ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بالحق إلا الله مدلجي فضوم إليره باسمك اللهم أموت وأحيا دون ظلم الله كون مديره الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور متوتر كذي دوم إليره الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة waxaa shahaadooyin la siiyey dhammaan ardaydii ka qalinjibisay mu'asasada iyadoona dhanka kale la shaaciyey magacyada ardaydii ku guulaystay imtixaankii laga qaaday ee kaalmaha sara galay kuwaas oo abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey kaalimihiiya insha allahu tacaala aan tag sheegana iyo natiijadii imtixaanka ardada laku qaaday mayba kaalin ka wadgalay boqolkiiba boqol sheenay langleerow cabdimaalik cali cabdimaalik cali langleerow mayba sheenay boqolkiiba boqol kaalinta lamaad lama ardaya isla galli lamada arday mayba dhashalarey maxamed macalin ayuub saalax macalin ayuub mayba sheenana boqolkiiba sagaal isagaal dhibic shan kanna mayba sheenay boqolkiiba sagaal isagaal dhibic shan kaalintii saddexaad mayba galay sucaado cabduraxmaan mayba sheentay boqolkiiba sagaal isagaal dhibic hal ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray kelimad qayimahana ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ciyaalkan hadda konton iyo lix arday iyo ka kooban yihiin oo kuri iyo gabdhina iska jaraan geelka maybal gacantiyo ka jartee alqiraa'a waalkitaaba wal al wali oo langweeriyona qoraayan sida aragaani oo itusii taabsiyahayti wali meelka qoran akhriyaayan suuratulbaqara oo kale la qoraayo walwaalidaati yurdicna iyo la qoraayo waan akhriyaayan malka shishakyahan aragaasan ilaahay baana ka mahadsan unugaas marka ma in fududa an sahlantaa in qur-aanka si degdega usan dhamaayo dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale shahaadooyin la siiyey siddeed iyo labaatan arday oo ka qalinjibisay mu'asasada alxigma faraca deegaanka ceelansaar kuwaasoo labaatan ka mida ka qalinjibiyey caafimaadka halka siddeedda kalena ay ka qalinjibiyeen kombiyuutarka oo lagu barta mu'asasada mahadsanid abu xasaan kulan u dhexeeyey bahda caafimaadka wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelbuur ee wilaayadaas sida warbixinta warkan uu ku eegayo marwaan maxamed صحيح الجسم كم يهنى بعافية وكم يغنى وليس لثروة الآمال إلا صحة المبنى صحيح الجسم كم يهنى بعافية وكم يغنى وليس لثروة الآمال إلا صحة المبنى سلامتنا أمانتنا وقايتها بها نعنى سنوليها رعايتنا فما أغلى سلامتنا caafimaadku waa nimco aan la bixiyo waana tiirka ugu weyn ee nolol wanaagsan lagu helo islaamkuna aad buu u xoojiyey muhiimadda caafimaadka isagoo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu ku dardaarmay in qofka muslimka ah uu ilaashado caafimaadka jirkiisa iyo naftiisa magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa lagu qabtay kulan caafimaad oo looga hadlayay xaaladda caafimaad ee deegaanada hoostaga magaalada iyo sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa ilaalinta caafimaadkooda kulanka ay soo qabanqaabiyeen maamulka cisbitaalka guud ee ceelbuura ayaa waxaa goobjoog ka ahaa culimo bahda caafimaadka ee wilaayada nabaddoonno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada intii kulanka socday waxaa hadallo qiimo leh ka jeediyey dhowr qof oo ka tirsan qeybaha caafimaadka iyo bulshada mid ka mid ah aqoon-yahanada ka hadlay kulanka ayaa diiradda saaray xiriirka ka dhexeeya caafimaadka iyo diinta islaamka isagoo xusay in nadaafadda iyo daryeelka jirka ay yihiin kuwo muhiim u ah bini'aadamka caafimaadka iyo xiriirka ka dhexeeya islaamka waxaad ogtihiin inuu yahay mid qoto dheer caafimaadka waa rukni ka mida arkaanulxayaa haddii aan caafimaad jirin xanuun ayaa yaalla meeshaas qofku haddii uu xanuunsado waa daaweyn laakiin waxaa ka muhiimsan kowda hore in laga hortago tusaale ahaan haddii la yidhaahdo dahaarada waa qayb weyn oo caafimaadka ka mid a qofku markuu daahir yahay asigii cuntadiisu ay tahay cunto caafimaad qabto daahira waxa waaye qofkaas markaas wuxuu ka fog yahay jaraasiimtii iyo bakteriyada iyo dhammaan waxyaabaadkii musabibaatu lamraad ayuu ka fog yahay qofkaas marka waxaa muhiima inaan isu sheegno aan ku dadaalno goobaha caafimaadka ee dhakhtarkii joogo oo daawadii taallo oo qalabkii laysku baaraya yaallo inaan anuguna ka faa'iidaysano sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada ceelbuur ee goofarmashiyo ku leh magaalada kaasi oo si gaar ah uga hadlay siday bulshada ugu baahan yihiin adeeg tayo leh oo joogto ah anigoo ku hadlaya bahda caafimaadka ee degmada ceelbuur iyo nawaaxigeeda waxaan baahi weyn u qabnaa caafimaadka qaybihiisa ayaan baahi weyn u qabnaa waxaad ogtihiin degmada ceelbuur iyo hareeraheedaba inay ku yaaleen xarumo yaryar oo caafimaad saa darteed waxaa loo baahan yahay maaragtay in la helo cisbitaallo mid iyo labiiyo saddex iyo inka badan waxaan aad iyo aad maaragtay loogu baahan yahay bulshadu ceelbuur iyo hareeraheedaba inay ku dadaalaan waxyaabahay awoodi karaan oo ku tacalluqa caafimaadka khaasatan nadaafadda waana soo dhoweynaynaa cisbitaalka haddii la yidhaahdo caamka ah ee degmada ceelbuur nabadoon cabdiciid oo ka mid ah nabadoonnada magaalada ayaa soo dhoweeyey kulanka iyo martida ka timid magaalooyinka deriska ah isagoo sheegay in caafimaadku yahay tiirka koowaad ee nolol lagu hormariyo nabadoonku wuxuu bulshada ku booriyey inay la shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo maamulka cisbitaalka si caafimaadka deegaanka loo xoojiyo dadka muslimiinta ah oo ka soo qayb galay maantay xafladan cisbitaalka weyn ee degmada ceelbuur waxaan leeyahay anoo ka mid ah odayaasha magaalada ceelbuur waxaan soo dhoweynayaa qaababka loo dardaarmayo oo nuuc walbaba isugu jira waxaan leeyahay dadka deggan deegaamada ku xeeran magaalada ceelbuur oo isbitaalkan hoos yimaada oo soo gaari kara inay isbitaalka soo ajiibaan saasaan dardaarmaa dadka takhaatiirta oo rag iyo dumarba leh oo isbitaalka haaya na waxaan leeyahay gacmo furan qalbi furan soo dhoweyn wanaagsan waxaa sidoo kale hadal dhiirigelin la hejeediyey maamulaha cisbitaalka guud ee magaalada xiindheere oo goobjoog ahaa kulanka kaasoo hoosta ka xariiqay muhiimadda iskaashiga u dhexeeya isbitaallada wilaayada iyo bulshada si loo kordhiyo adeegyada caafimaad iyo wacyigelinta caafimaadka bulshada bulshada reer ceelbuur waxaan leeyahay isbitaalka ka faa'iidaysta haddii aanan isbitaalka ka faa'iidaysan oonan uga faa'iidaysan arrimaha caafimaadka oonan ku dhiirigelin inaad imaataan oo isbitaalka aad imaataan oo dhakhtarka u imaataan ee aad idinkuu xanuunsan guryaha jiiftaan isbitaalka ma shaqay doono haddii ummaddu marka ka faa'iidaysato waxaa la dareemayaa isbitaalka baahida ka jirta uu u baahan yahay dhakhaatiirta in la soo kordhiyo mase uu u baahan yahay in la soo kordhiyo qalabkii isbitaalka uu ku shaqaynayey bahda caafimaadka ee isbitaalkana waxaan leeyahay inta ka dhiman soo dhammaystira insha allaahu weliba qaybaha muhiimka oo ugu horeeya soo dhammaystira ugu dambeyntii waxaa hadalka soo xiray dhakhtarka guud ee cisbitaalka ceelbuura halkaasoo kulanku ka dhacay isagoo ka hadlay howlaha cisbitaalka bulshada u hayo dhibaatooyinka ay la kulmaan shaqaalaha caafimaadka iyo siday uga adeegaan bulshada inkastoo ay jiraan duruufo adaga wuxuu bulshada u jeediyey talooyin muhiim ah oo ku saabsan ilaalinta caafimaadka guud inta badan isbitaalka waayadan waa joognay bukaanada inta badan aragnana waxay isbitaalka yimaadaan ayagoo late stage maraya macnaha waxaa waaye saaid u xanuunsan waxaa waaye macnaha meesha ugu dambeysa waxaana bogaadinaynaa dadka bukaanada isbitaalka inay yimaadaan xilli hore baaritanna sameeyaan inta badan waxaa maqalnaa oo hebel soo jiifoo dhintay horta wixii ajalaha gooni waa fa idaa jaa ajalum laa yastaaqiruuna saacatan walaa yastaqdimuun laakiin qofka haddii usbaaro isla socdo waxaa waaye way ka wanaagsan tahay qofkii aan iska warhayn ee iska socdaa hoola ugu badanaata qabna waxaa wixii emergency ah waxaa waaye haddii toorida ku dhacday haddii xanuuno kala jiraan sidoo kale umulisaa joogta waxaa waaye dumarka waxaa waaye foolanaya marka isbitaalka si guud ba waxaa waaye baahi walba inaan dhammaystirnaan rajeynayna insha allah waan idin dhan yahay marka soo dhawaada insha allah kulankan caafimaad wuxuu ahaa mid muhiim u ah bulshada ceelbuur iyo deegaanada ku xeeran isagoo xoojiyey fahamka ah in caafimaadku yahay hantida ugu weyn ee qofku leeyahay xilliyadan roobabka oo kale waxaa soo bata cudurro ay ka mid yihiin shubanka duumada iyo xanuunnada neefmareenka taasoo sii kordhisa baahida loo qabo adeega caafimaad oo joogto ah waxayna taasi bulshada ku qasbaysaa inay si joogto ah u tagaan cisbitaallada una raacsadaan daawooyin caafimaad marka ay dareemaan xanuun oo aysan ku tiirsanaan daawooyin aan la hubin cisbitaalladu waa hoyga caafimaadka iyo badbaadada bulshada ilaalinta caafimaadka ma ah keliya waajib shakhsi ah balse waa waajib diini ah iyo mas-uuliyad guud oo qof walba laga doonayo mahadsanid marwaan ugu dambeyntiina waxaad kusoo dhowaataan xalaqada saddexaad ee taxanaha cusub ee diinla-aan aan loo haynin dowladii abibakar taas oo inoo akhrinayo suhayb cabdulaahi
يغنيها مع الحبر الكتاب تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة
dadka muslimiinta silaax bay leeyihiin hub bay leeyihiin aan la jebi karinin marnaba marka silaaxaas asagaa gacantooda iyo qalbigooda iyo maskaxdooda in laga saaro weeye buu yidhi waa maxay silaaxaasi silaax addiin walcaqiida weeye buu yidhi waa maxay silaaxaasi silaax addiin walcaqiida weeye buu إليكم والأسى والحزن ماثل ماثل على الأطلال qarnigii sagaal iyo tobanaad ee miilaadiga xilli ummadda muslimka ah ay la nooleed daranya iyo dibudhac ayna wajahaysay mawjado duulaanno saliibi ah oo isxigxigay ayay dowladaha reer galbeedka gaar ahaan kuwa reer yurub dejinayeen qorshayaal fogfog iyo hagardaamooyin qarniyo jirsan doona si looga takhalluso islaamka iyo ehelkiisa saaxada xukunkana looga saaro iyadoo markaan lagu dadaalayo in si jamaaci ah iyo si fardi ah loo weeraro waxaana nasiib xumo ay ku guulaysteen inay galaan quluubta ummadda soona qaadaan duulaan caqiido kii ugu ballaarnaa dowladaha saliibiyiinta waxay u soo safriyeen bariga caalamka islaamka doodahoodii ku dhisnaa inkiraadda diimaha iyo jiritaanka awoodda ku tasarufta dunida taasoo ah tan kownka gacanta ku haysa maamushana dunida oo ah allaha khabiirka caliimka ah sidoo kale waxay soo qaadeen duulaan ku dhisan aragtiyo ah in la liido waxyiga iyo ambiyada lana inkiro shareecada allah uu soo dejiyey abuurka iyo dhaqannada wanaagsan aragtiyadaas ayaa ahaa kuwo kala duwan oo taabanayay dhinacyo kala duwan sida dhaqaalaha iyo siyaasadda qaarna waxay ku saabsanaayeen cilmiga nolosha hase ahaatee si kasta oy aragtiyadaas u kala duwanaayeen magacyo iyo halkudhigyana ay kala lahaayeen waxay ka midaysnaayeen in adduunka iyo dadkaba lagu fiiriyo ildiinla'aan ah ummaddana lagu abaabiyo ilxadka macaarigtii soo dhex martay dadka muslimiinta ah markii ay yurub ku soo duuleen dadka muslimiinta iyo gaalada wejiyaal fara badan ayay lahayd laakiin maqsadkeedu uu ahaa in dadka muslimiinta iyo diintooda la kala dhex galo hadalka markii dambeeto konklushonkaahoo ay qaateen oo meel walba ay uga riyaaqeen wuxuu ahaa qabashadii la qabtay meliku faransa luwis taasic oo masar lagu qabtay oo uu ku xidhnaa muddo madiinatulmansuura markii dambeetana maadaama uu ahaa meligii faransa ama hogaamiyihii faransa uu ahaa ay furteen oo ay furasho ku gateen markii masar ay ka iibsadeen markii uu noqday asaga ayaa waxaa la weydiiyey waxaa la dadkii muslimiinta gacantaad u gashay in badanna waynu la dagaalamayn maxaa tala ahood maanta bixinaysaa oo wax ku oola wuxuu ku yidhi haddii aynu nahay duwala oroba waannu ku jabnay buu yidhi dagaalkii silaaxa ahaa ee aan hubka isla hortaagnayn dadka muslimiinta waannu ku jabnay dagaalkii aynu isla hortaagnayn ee silaaxa ahaa waannu ku jabnay buu yidhi marka mar dambe ha kula dagaalaminina silaax caskari ah oo maxdi ah ha kula dagaalaminina sigaax hub askareed oo keli ah ha kula dagaalaminina buu yidhi maxaa lagula dagaalamaa baa la yidhi waxaad kula dagaalantaan buu yidhi caqiidadooda kula dagaalama oo ah makmanu quwatihim buu yidhi fihim dadka muslimiinta silaax bay leeyihiin hub bay leeyihiin aan la jebi karnin marnaba marka silaaxaas asagaa gacantooda iyo qalbigooda iyo maskaxdooda in laga saaro weeye buu yidhi waa maxay silaaxaasi silaax addiin walcaqiida weeye buu yidhi waxaa marka la qariray sidaan soo socota in caqiidada iyo diinta jacaylkeeda iyo u xamaaska diinta islaamka in laga saaro lagana dhaqo maskaxda iyo quluubta dadka muslimiinta in laga dhaqo wax alla wixii wasaa'ila oo loo adeegsan karo kayskaas asagaa loo adeegsan karana in lagu lagula dhaqmo oo aan la dibdhiginin aragtiyadaas ayaa soo weeraray waddamada caalamka islaamka waxayna ku faafeen gudahooda midda ugu xun ayaana ahayd in aragtidaas ay ku faafto caqliga iyo quluubta muslimiinta waxaa si gaar ah u beegsadeen oo aqbalay labayntii ay lahaayeen muslimiinta way u qurxiyeen kadibna way calaaliyeen iyagoo diin uga dhigay sida qofka muslimka ah uu diinta islaamka uga dhigto diin ama midka kirishtaanka aaminsan uu diin uga dhigto kadib markii hormuudka bulshada ay leexiyeen ayay ku madax adeegeen iyagoo hufinaya halkudhigyadooda weynaynayana hogaamiyaashii cadowga dadkana ugu yeeraya kutubtooda iyo fikraddooda walaalna ka dhiganaya qof kasta oo mabda'ooda qaata iskuna arkaan in ay yihiin sida hal ummad oo kale waxaa kaloo wax kale ka baran karnaa haweenayda hogaamisa jarmalka dee annaga dad badan oo culammada ka mida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisaat ulcaqli waddiin caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada faalsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan
Uh, diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no
uh, Zakaria uh, were very uh, sensitive question diinta ma ku dhaqanaa macnaha mogta waxaan ku raacsanaha aniga saaxiibkay marka diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo niman naga caqli badan maraykan ayaa kala sooceen diinta iyo stateka there's a reason ay u kala sooceen it's not joog ma aha waa naga caqli badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waaya aragsan yihiin xilin baashan hala kala sooco
allah ha u naxariistee qoraaga kitaabka riddatun walaa abaabakra laha isagoo qodobkan isdultaagaya waxa uu leeyahay tani waa diinta koox sheegatay inay yihiin aqoon-yahanada ummadda islaamka isla markaana waa kuwa madaxda u ah waddamada caalamka islaamka inkastoo dhammaantood ay ku midaysnaayeen qaadashadeeda iyo difaaceeda waxaan leeyahay mar kale waa diinka bax waxay gashay tani oo ay ku faaftay dhammaan dunida islaamka iyadoo gashay guryaha jaamicaadka kuliyadaha iskuullada iyo mu'asasaadka ma jiro qoys muslim ah oo waxaa laga helayaa qof qaatay diintan ilaa kuwa yar oo alla u naxariista mooye ama difaacaya ama weynaynaya waxaad taas ogaan kartaa markaad la hadashid ama la gooni noqotid markaas ayaa ogaan doontaa inuusan allaah rumaysnayn ama aakhiro rumaysnayn ama nebiga sala allahu calayhi wasallam uu rumaysnayn ama kitaabka qur-aanka uusan aaminsanayn inuu yahay mucjiso jiraysa inta adduunku uu jiro loona soo dejiyey in dunida lagu maamulo kan ugu ron kuwa diinlaamayaasha ah waa kan ku leh aniga arrimaha diinta kama hadlo xooggana ma saaro tani waa diinka bax laakiin ummaddu ma dareemayso sababtuna waxa ay tahay in ninka diintan qaatay uusan gelaynin kiniisadda ama macbadka ama ku dhawaaqeen inuu ka baxay diintiisa uu qaatay diin kale taasi waxay keenaysaa in aysan ciddiisu dareemin oo aysan xidhiirka u jarin waxaaba laga yaabaa inuu hogaamiye u noqdo qoyska ama xitaa inuu ummaddu hogaamiyo sida maanta ka jirta caalamka islaamka oo lagu salliday mulxidiintaas fagaarayaasha la taagan diinla'aanta tani waa qadiyad weyn waana mushkilad weyn oo ummadda muslimka haysata sababtoo ah waa diinkabax aan haddana la dareemaynin culimmada iyo waxgaradka ummaddana aysan u kicinin tanina waa arrin uusan abuubakar u joogin waa arrin u baahan kacdoon go'aan iyo dhabar adeeg sabar dulqaad iyo aqoon haddaba maxay tahay sababta diinkabaxan uu ugu faafay bariga islaamka sideese ayay ku awooday in ay ku duusho cumqiga guryahooda maxayse sidan oo dhammi ay ugu qabsatay maskaxda iyo maanka muslimiinta jawaabaha arrimahaas waxaa isdul taagayaa sheekh cabdulilaah abukhaalid ninka reer galbeed wax ku soo bartay oo dalalkooda u dhoofay ama jaamacadaha reer galbeedku ay ka dhiseen caalamka islaamka ka soo baxay diinta wuu aaminsan yahay dimuqraadiya waxa la yahda wuu aaminsan yahay haddaad in yar daqamarada ka sheegto xuli dimuqraadiya ka soo horjeedaa dibu socod baaba tahay dimuqraadiyada ayaad ka soo horjeedaa wax ma fahamsanid buu ku leeyahay diinta waxa waa laga soo tegay ayuu ayuu kugala doodaya haddaad la hadasho waxa haddaad la doodo la hadasho waxaad ka dareemaysaa si sheekh inoo sheegayo waxaad ogaanaysaa markaa kala doodo arrimahaas inuusan wax diina ku sugnayn oo ilaahay inkirsan yahay hadduusan ilahay inkirsan yahay maarata yowmal aakhir yowmal aakhir wuu inkirsan yahay iyo iyo aakhira inkirsan yahay wuu inkirsan yahay maarata risaalooyinkii lala soo dirin ambiyada inkirsan yahay wuu inkirsan yahay oo diidan yahay kitaabka ilaahay inuu yahay mucjisa alkhaalida mucjisadii waaraysay iyo iyo nolosha iyo dastoorka nolosha o dhan inuu yahay diidan marka waxa weeye waa niman saas u dhaqmaya oo saas diintii uga baxay laakiin isuma haystaan bulshadiina uma haysato qoyskiina ninkan uma haysto isaguna isuma haysto inuu gaal yahay mar horena diinta ka tegey oo ka lugay tan waa ridda weeye laakiin waa ridda aan lagu baraarugsanayn oo muslimiintu ayan ku baraarugsanayn oo maarata aan qalbigoodaba kusoo dhicin dadkan inay murtadiin yihiin aan kusoo dhicin siday diintan u fiday marka waxaa sirta ku jirta inay diintan u fido oo muslim islaamka oo dhan ay gasho maxaa sababta waa maxay caalamkii islaamka ayaa daciifay weliba qarnigii hore qarni labadii qarni ayna soo dhaafay qarni taasi cashar qarnigii la odhan jiray waa kun sideed boqol iyo wix ka dambeeyey marka waxaa weleeyaan waxaa ina soo dhaga ina gasho wuxuu leeyahay marka ciidamada gaaladu ina qabsadeen waxay wateen raggii la odhan jiray munasiriintay wateen ee dadka gaalaysiinayey iyo kuwii la odhan jiray mustashriqiinta waxaasay wateen waxaasaa diintan fidiyey xagna xooggii bay nagu qabsadeen oo askartoodiiba iyo ciidamadoodiiba meelba naga qabsaday xagna hoosta waxay ku wateen dadkan oo diinta gaalnimada ah fidinaya markii dambana arrintii waxay surtay calmaaniya diin la-aan masiixiyadii xitaa ay ku soo dhumanayeen way ka tageen oo way ka baxeen gaaladu innaguna raadkooda uun baynu raacnay oo say u dhaqmayeen u dhaqmanay oo say diintii masiixinimada dulmiga badnayd ee shucuubtu ay ka gadooday ee thawra alfaransiya iyo ay ka gadooday ay ka kacday diintaas sidii loo nacayba innagana waxay inoo tuseen diimuhu inay isku mid yihiin oo diinta islaamka la haysataan waxay nagu yidhahdeen waa sidii kaniisadii anagu aan iska xoornay ee dulmiga badnayd idinkuna diintan waa dib bay idin dhigaysaa waa diin rajciya horumar male ma caalamka idinka reebaysaa waxaasaa qofkii maaragtay iyagu ka qaatay warkaas ee madaaristooda galay ee jaamacaadkooda galay waxaasay maaragtay ka soo buuxiyeen sidaas ayay diinta u fiday sheekhu maaragtay uu leeyahay oo saasay inoo qabsatay
صقور العز قد نامت وغنى حمام السلم وانتفش الغراب أيا إسلام قد طال اغتراب
waxay ahaayeen kuwii islaamka horay uga baxa kuwa ku biira bulshada diinta ay qaateen waxay caddaysan jireen diinta ay ku biireen iyagoo u dulqaadan jiray wax kasta oo ka soo gaara laakiin maanta kuwa ka baxay diinta ma rabaan in ay jiraan xidhiirka ay la leeyihiin bulshada islaamka iyadoo bulshada muslimiinta ay tahay bulsho ku dhisan diin iyo akhlaaq la'aanteedana aysan jiri karin sidaa oo jirta haddana kuwa ka baxay diinta ee gaaloobay ayaa raba in ay ku sii dhex jiraan mujtamaca oo sii haystaan kalsoonnidii ay ku lahaayeen bulshada islaamka dhexdeeda helaan xuquuqdii islaamka ay ku dhex lahaayeen tanina waa wax qariib iyo lama arag ku ah taariikhda islaamka
سنغلق دون حب النفس بابا سنغلبهم وإن خان الصحاب ولكن لن نحوز العز حتى نذوق المر وتسقيه الصيام نذوق المر وتسقيه الصيام
mahadsanid suhayb warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh